deegaanka shabeelley ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad xoola dhaqata u badan oo qaarkood xoolihii ay lahaayeen abaarta ku waayey xilligana ah barakacayaal wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah sida ay sheegeen mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadashay warbaahinta ayaa waxay ka warbixisay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanka shabeelley ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo siba ugu badan daawada oonka waxbarasho laanta qofka hadduu xanuunsado waa waa kismaayo iyo ka soko inaan in loola carabo meel kaloo loola carrinaan in jirin daawalaanta aad iyo aad ay ugu jirta siba ugu sii badan haddana wax kastaba ha ahaatee biyaha iyo wax lala dhiga male macaashkaba baahida way jirtaa oo duruufta way jirtaa dadku waa deegaan dalka biyo ma laha macaashka naftiisa markaa la hela waxaa waaye biyihii lagu cun lahay hadday dalka yeelan way dhib badan tahay soo ma ogid marka deegaanka baahici waa ka jirtaa oo aad iyo aad ugu badan oo waxaa ka jira daawalaan dabiibta haddiiba la waayay hadda meesha maxaa yeela waa waa deegaan burburay marka deegaankeenii wax kastoo u baahan yahay biyaha waa u baahan nahay macaashka waa u baahan nahay iskuulaadka waa u baahan nahay waxbarashada intaba waa u baahan nahay siba ugu badan in iskuulka noola dhisa waa u baahan nahay dugsiga saasoo kale macalimiinta noolooga dhisa meesha wax ilmaha noogu bar lahaayeen wax kasta waa u baahan nahay si kastaba haatee deegaanka shabeelley ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa saameeyey abaarihii ku dhiftay deegaanada maamulka jubbaland